بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد waxaan ku jiraa tafsiirka qur'aanka kariimka ah suuratu alaxzaab suuradda la baxday ayaannu ku jirnaa oo madiine ku soo degtay oo waxyaabaha ay ka sheekaynaysana aan gogol dhiggii ku soo duuduubnay waxaa weeye marka alle subxaana wa tacaala halkan wuxuu inoo sheegayaa inuu ballan ka qaaday ambiyadii marka ambiyadii kuwii ugu muhiimsanaa oo kuwa ilaahay uu ku magacaabay ululcasmi oo uu qur'aanka meelo inoo iman doonto uu nebiga lagu yidhi fasbir kamaa sabara ululcasmi ululcasmiga kuwa go-aanka iyo leh siday u sabreen u dulqaada lagu yidhi tiibaa yaa meeshan la sheegayaa marka waxaa halkan loo dhigay munaasabada ay ku leeyihiin waxaa weeye nabiga calayhi salaatu wasalaam intaasoo dhib ah hadduu gaaladii iyo munaafiqiintii iyo jaahiliyada ay uga imaanayso waxaa weeye raggaas isaga ka horreeya ambiyada waaweyn sidaasay ugu imanaysay midda kale waxaa marka aayadda ka baxnaba waxaa la geli doonaa ghaswatl axsaab iyo sheekadeedii iyo dhibkii weynaa ee mu'miniinta soo gaadhayna waxay fura iyay u tahay ama madkhal meeshii laga geli lahaa alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa id wakhti xuska sheekee akhadnaa aanu qaadnay min annebiyiina ambiyadii yaanu waxaan ka qaadnay miithaaqahum kalsooni dhaar baan marinnay waqta akhadnaa min annebiyiina cahdahum ballankii almu'akkadi ee la adkeeyey bilyamiini baa lagu adkeeyey in inay oofiyaan wixii ay iltisaameen oo uu qaarba qaarka uu rumeeyo iyagoo dhanna risaalada nebi maxamed ay rumeeyaan sala allahu calayhi wasalam marka waxaa min annebiyiina marka hore nabiyaalkii guud ahaan ayaa loo sheegay haddana gooni ahaan baa loo sheegayaayo wa minka adigaan kaa qaadnay baa layidhi nebi maxamed wa minka adigaan kaa qaadnay waa la soo hormariyey waan u jeednaa yaa maxamed miithaaqa adigaan kaa qaadnay iyo qoladan ululcasmiga ee kaa dambayso nebi maxamed waa la soo hormariyey waxaa way libayaani masiidi sharafihi sharafkiisa in muxuu ahay la muujiyo oo la caddeeyo iyo weynanka uu weynahay iyaga waxaa weeye khasahum bidikri liannahum mashaahiiru arbaabi sharaa'ic shareecooyinka waxaa weeye kuwii lagu soo dejiyo weeye nabigeennaa loo hormariyey weynayn iyo takriim la karaamaynayo waxaa weeye sidaasaa loogu hormariyey isagoo ugu dambeeyey yaa meeshan loogu hormariyeyoo markaasaa inta dambana waxaa weye say u kala horreeyeen iyo sida ay u kala fadli badan yihiin saasaa la yidhaahdaa ululcasmiga naftooda oo shanta ah oo ugu fadli badan ambiyada ilaahay iyaga naftooda way sii kala fadli badan yihiin sida ay aayadduna taxday iyo suuradda kale ee suuratu shuuraa sharaca lakum min addiini inoogu imaan doonto ilaahay wuxuu yihi wa minka waan kaa qaadnay ballankii wa min nuuxin nabi nuuxna waan ka qaadnay oo la yidhaaha abul abulbashar athaani dadka aabbahoodii labaad weeye wa shaykhu alambiyaa'i ambiyada sheekhoodii kii ugu weynaa weeyaan wa ibraahiima khaliiluraxmaanna ballan baan ka qaadnay wa muusaa kaliimullaahi ilaahay kii uu la hadlee muusa nabi muuse ahaana ballan baan ka qaadnay wa ciisaa ciise ibnu maryama maryama wiilkeeda ahaana isagana ballan baan ka qaadnay intaasoo dhan ballan baan ka qaadnay markaasuu ilaahay mar labaad soo celiyo wuxuu yidhi wa akhadnaa waxaan ka qaadnay minhum iyaga miithaaqan ballan la adkeeyey khaliidan oo qara weyn waxaa miithaaq cahdi wasiiqa oo cadiim ah oo weyn oo inay oofiyaan laga doonayo ayaa muxuu ahaay ilaahay uu ka qaaday liyas'ala asaadiqiina can sidqihim maxaa looga qaaday ilaahay inuu ambiyadaas saadiqiinta ah inay risaaladii gaarsiiyeen in uu weydiiyo oo rusushii la weydiiyo oo maadaa ujibtum la yidhaahdo waxaa weeye waa la weydiinayaa maxaad u malayn marka ambiyadii haddii la weydiiyo oo la yidhaaho war risaaladii ilaahay ma gaarsiiseen haddii iyagii saa la su'aalayo dadkii kale maxaad u malaynaysaa waa ka marka ilaahay wuxuu yidhi wa akhadnaa minhum biisaaqan khaliidan baan ka qaadnay liyas'ala ilaahay inuu weydiiyo assaadiqiina kuwan runta sheegayo can sidqihim runtooda inuu ka weydiiyo oo su-aashii rusushii isagoo ilaahay og runnimadooda ayaa la weydiinayaa maxaa ilay foolxumada gaalada yaa halkaa ka soo bixi maadaa ujibtum oo horta maxaa la idin yidhi risaaladaydii ma gaarsiiseen ambiyadu way gaarsiiyeen yowma alqiyaama haddii iyagii la su'aalayo dadkii iyaga ka soo hadhay maxay tahay faa'iidada su-aasha laga leeyahayna waa canaan gaalada la canaananayo sida alla uu u yidhi nabi ciise oo ay muxuu ahaayey ay dhibeen uu ilaahay ku yidhi a anta ma adigaa qulta yidhi linnaasi dadka ittakhiduunii iga yeesha iyo wa ummiya aniga hooyaday ilaahayni laba ilaah naga dhigta ma adigaa yidhi saasaa la weydiinayaa liyas'ala asaadiqiina can sidqihim iyo waxaa weeye ilaahay liyas'ala asaadiqiina inuu weydiiyo can sidqihim waa cadda ilaahay wuu u diyaareeyey lilkaafiriina gaaladiina cadaaban cadaab buu u diyaareeyey cadaabkaasoo aliiman waxaa weeye aliiman oo xanuun badanoo ilaa intuu jidhka saaqo ilaa wadnaha gaarayo yaa muxuu ahayuu ilaahay ku cadaabay intaa markaan ka soo baxnay waxaanu gelaynaa khaswatulaxsaab marka khaswatulaxsaab waa duulaanka nimankaa gaashaan buurta ah oo saan soo sheegnay quraysh iyo kadafaan iyo owbaashal carab carab abshaamudkoodii isa soo bahaystay beni quraydana ay ballankii wakhti xun ka baxeen waxaawiy oo sanadkii shanaad oo hijrada ah ayaa madiine in la cidhibtiro lagu talagalay marka waxaa weeye waa qiso aad iyo aad u caja badan oo qur'aanka uu ka sheekeeyey iyo siiradaba aada ugu taallo marka tafsiilkeedii iyo kala dhigdhigadeedii siiradaa lagu kala dhigdhigay siiradana waa la aqriyaa waana la ogyahay marka hadda qur'aanka sidii siiradii kuma dhexdarayna eh waxaa weeye meeshii aayaddii munaasibka ah un baynu arkaynaa alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nebigiisa rumeeyow udkuruu xusuusta nicmata allaahi ilaahay nicmadiisa xusuusta calaykum uu idinka idiin nicmeeyey fadligiisa id goortii buu ilaahay idiin nicmeeyey jaa'adkum ay idiin timid junuudin ciidamo ayaa yimid oo axsaabta isa soo bahaystay waxaa looga jeedaa buu yidhi wahum quraysh waa nimankii quraysh la dhihi jiray iyo wa khatafaan nimankii reer khatafaan wa yahuudu binu qurayda wa beni nadiir binu nadiir iyo beni quraydada waxaa weeye zuhaa ithnay cashara alfan laba iyo toban kun ayaa isa soo bahaysato waxaa dhi maanta ayaa nebi maxamed iyo inta raacsanba ayaanu soo cidhibtiraynaa nabigeenna markuu maqlay inay soo socdaan yuu wuxuu magaalada ku soo wareejiyo ilaahay ku hanuuniyey khandaq wax la yidhaahdo oo uu ishaaray salmaan alfarisi maxaa yeelay salmaan wuxuu ahaa nin faris oo eeraani ah halkaasuu ka yimid markaasuu nabigeenna wuxuu la baxay waa saddex kun oo keliya ah mucaskarkiisiibuu samaystay khandaqiiya isagiyo gaalada u dhexeeya waxaa cabsidii baa adkaatay mu'miniintii malo walba way maleeyeen wixii nifaaq ah hadduu qoorta la soo baxay xataa qaala intuu ka yidhaahdo waxaa weye mutcab ibnu qushayr nin la yidhaahdo wuxuu yidhi yacidunaa muxamed muxamed wuxuu noo yaboohayaa kunuusu kisraa wa qaysar boqorada oo ruum iyo waxaa weye faris xukumo oo kisraa oo faris xukumo iyo qaysar oo ruum xukumo waxaa weeya kaydkoodii ayuu noo yaboohayaa walaa naqdiru ma awoodno an nadhaba inaan aadno ila alkhaa'iti annagana inaan soo saxaroonno xataa kuma dhacno isaga waxaasuu noo yaboohayaa halkaasaa munaafiqiintiina ay madaxa la soo kaceen yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii alliya nebi rumeeyow udkuruu xusuusta nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum korkiina uu idin nicmeeyey id goortii buu idiin nicmeeyey jaa'adkum ay idiin timid junuudun ciidamo fa arsalnaa waan diray calayhim korkooda riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo malaa'ig ah oo lam tarawhaa idinka iidan arkaynin wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiiran kii arkaya wuyuu ahaaday wakaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salaatu wasalaam godka ayaa ilaahay ku hanuuniyo way qoteen marka fa arsalnaa waxaanu diray calayhim junuudi korkooda riixan dabayl iyo wa junuudan ciidamo lam tarow haa idan arkaynin waxaa dabayl aad iyo aad u adag iyo ciidamo malaa'igta ah oo iyagana kun ku dhow ayaa muxuu ahaay waxay yidhaahdeen mufasiriinta ilaahay baa wuxuu ku soo bixiyey riixan caasifan dabayl aad u dhabanayso oo riixu sabaa la yidhaahdo habeen aad iyo aad u qabow oo mugdina ah markaas hayteen dhooyinkii bay ka fujisay dheriyaalkay wax ku kariyeen bay afka dhulka u gelisay markaasuu ninkii waxaaway dhulka ayay ku ridaysay ilaahay malaa'ig buu ku soo diray oo way gilgishay waxaa weeye walam tuqaatil bal alqad fii quluubihim arucba ilaahay baa rucbi ku tuuray wa kaana allaahu ilaahay wuxuu ahaa bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan mu'miniintiyay basiiran kii arko oo waxaad camal falaysaan godkii aad qodayseen iyo saad u sugnaateen iyo saad nebigu u kaalmaynayseen godka qodidiisii iyo gaajada idin haysay iyo waxa meesha ka muuqdo ilaahay wuu arkayey id jaa-uukum min fawqikum id goor bay idiin yimaadeen jaa-uukum ay idiin yimaadeen ama id wakhti buu ilaahay idiin nicmeeyey jaa-uukum ciidamadii ay idiin yimaadeen min fawqikum xaggiinna kore axsaabtii gaashaanbuurtii min fawqi alwaadi toga oo xagga kore oo xagga qoraxda madiina qoraxda meesha ka soo baxdo wa minhu jaa-ad asadu wa khatafaan asad iyo khatafaan qabiilka la yidhaahdaa xaggaa lagu hagaajiyey wa min asfala minkum xagga hoosena way ka yimaadeen waadiga xaggiisa hoose oo xagga qorax u dhaca wa minhu jaa-ad qurayshun wa kinaanata wa awbaasha alcarab waxay quraysh iyo kinaana iyo awbaashulcarab carabta ashaamudkeedii ayaa ka yimid ulajeeddada la leeyahay waxaa weeye jihat almashriq waalmaqrib markaasay mu'miniintiibay axaatuu bilmuslimiina way koobeen wa acaanahum alyahuudu qureyd fa naqaduu alcahda ballankii way ka baxeen maca alrasuuli sala allahu calayhi wasalam waindamuu waxay u dulmeen yahuudu qurayda ila almushrikiina fashtadda alkhawfu cabsidii baa adkaatay wa caduma albalaa'u balaayadiina way weynaatay qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waid wakti yaa ilaahay idiin nicmeeyo ama ka sheekee zaaqad ay iilatay alabsaaru indhihii ay meella ku toosi waayeen zaaqada waxaa weeye qolka markuu qofku cabsanayo indhaha meel keliya kuma xajin kare eh waxaa weeye indhahaasu saa u gedgedinayaayo meel uu fiirin karo male meeluu daynna male waid goortii zaaqad ay iishay alabsaaru indhihiina goortaas ayuu muxuu ahaa balka sheekeeya waa lishiddati alhawli waarucbi iyo argagaxa meesha ka jiro wa balaqad waxay gaadhay alquluubu quluubtiina alxanaajira kor intay u soo kacday halkaa kalxamaha ah ayay soo gaadhay waxaa weeye sida argagaxa iyo cabsida jiro yaa waxaad moodaysaa qalbigoodii inuu uu soo gaaray kalxamaha oo wa tadunnuuna aad malaynayseen billaahi ilaahay addunuuna malayaal aad u malaynayseen fii tilka alxaalati ashadiida yaad ilaahay malayaal iskhilaafsan waxaa marka malayaalka iskhilaafan malaynayo mu'miniintii ma ahee qaala alxasanu albisriy wuxuu yidhi danna almunaafiquuna munaafiqiintii waxay u maleeyeen anna almuslimiina muslimiinta yusta'saluuna in xididaha loo siibi doono oo la cidhibtoono wa danna almu'minuuna mu'miniintana waxay maleeyeen annahum iyagu yunsaruuna in loo gargaari doono falmu'minuuna dannuu khayran mu'miniintii khayr bay maleeyeen waalmunaafiquuna dannuu sharan shar bay maleeyeen sheekh ibnu catiya waxuu yidhi kaada almu'minuuna yadaribuuna inay isbaraanbaraan oo wayaquuluuna ay yidhaahdaan maa haada alkhulfu lilwacdi ilaahay yaboohi uu noo yaboohay aw inay yidhaahdaan ayay muxuuay ku sigteen can khawaatira khatarad lilmu'miniin mu'miniintay sidaa ku soo dhacday qof bini aadamana inuu qalbigiisa markuu aada u rafaadsan yahay in kolba qalbigaagu uu meel aado wax kugu soo dhacaan waxaa weeye taa lama fogaysan karo wa ama almunaafiquuna waxaa weeye munaafiqiintii iyagu way degdegeeno wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa wacadana allaahu warasuuluhu ilaa guruuraa ilaahay iyo rasuulkiisa way nagu kediyeenoo wax aynoo yabeeheenoo nasri baad helaysaan iyo waxaas ma jira ayay yidhaahdeen alla markaasuu yihi hunaalika meeshaas oo dhibka iyo waxuu ka joogo fiiri ismu ishaaraha fog ee fog hunaalika meesha yaa ubtuliya la imtixaanay almu'minuuna mu'miniintii waa la imtixaanay hunaalika ibtuliya almu'minuuna liyatamayaza almukhlisu asaadiq min almunaafiq si looga caddeeyo ibtilahana wuxuu ahaa bilkhawfi waalqitaali iyo juuc oo gaajo ah iyo xasri oo waxaa weeye liishareereeyey iyo wannazaali iyagoo kolba soo qamaamayey oo maxaa ahayey gaalada oo mar walba laisu imaanay laisu bambaxayey wazulziluu waxaa hunaalika ibtuliya almu'minuuna wazulziluu waana la gilgilay zilzaalan gilgil baa la gilgilay shadiidan oo adag ilaahay baa ka markhaati kacay in la gilgilay oo muxuu ahay watadaribu taxta aqdaamihim inay isberaanbereen wazulziluu waa la gilgilay zilzaalan gilgilid oo shadiidan oo adag baa la gilgilay buu ilaahay yidhi marka waa shiddatu taxriig baa zalzala la yidhaahdaaye quluubti baa isberaanbertay marka wazulziluu zilzaalan shadiida waid wakti waxaa weyaa la gilgilay ama muxuu ahaaye ka sheekee yaquulu lmunaafiquuna munaafiqiinta ay odhanayaan iyo waaladiina kuwii fii quluubihim quluubtooda dhexdooda maradan maradun jiro iyo munaafiqnimo ay ku sugan tahay waxay yidhaahdeen maa wacadana allaahu ilaahay nooma yaboohin wa rasuuluhu rasuulkiisana nooma yaboohin ilaa guruuran way nagu kediyeen baatil iyo khidaac oo muxuaha sir ah wayna sireen waxaa huwa mutcab ibnu qushayr baa sidaa yidhi inaan faris iyo ruum aan furayno ayuu noo yaboohayey midkanagana waxaa weeye ma soo saxaroon karo maa haadaa ilaa wacdun guruur buu yidhi oo nebi maxamed uu nagu kediyey wayd wakhti ka sheekee qaalad ay tidhi daa'ifatun koox jamaaco oo minhum min almunaafiqiina ka mid a waxaa weye waxaa la yidhaahdaa hum aws ibnu khaydaa qaydaa nin la yidhaahdo iyo wa atbaacahu wa ubay wa cabdullaahi bni ubay bni saloola wa ashyaacahu iyo kuwii la socday waxay yidhaahdeen yaa ahla yahriba madiina ehelkeediioo beriga horaa yathrib la dhihi jiray nabigaa ka beddelay oo madiine iyo tayba iyo u bixiyey yaa ahla yahriba yathrib reerkeediyay laa muqaama nagaansho lakum idinka idiinma sugnaanin yaa ahla almadiinati waxaabay kuma sugnaan kartaan meeshan kumana nagaan kartaane farjicuu noqda oo guryaheenna u noqda oo maxamed iyo asxaabtiisaba iskaga taga iyaga iyo meeshay iskula dambeeyaan nimankan gaashaambuurta waaba la arki doonaaye kuwaasi halkaasay ka baxeen wayasta'dinu idan bay weyniisanayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinti ka mid ah annabiya nabigay idan weydiisanayaan oo muxuu ahay inay meesha ka noqdaan way cabsanayaan cilal ama waxaa weye maraan marsoonyo aad maraan marsiinyo aad u tabar daran bay ku maraan marsoon yaquuluuna waxay odhanayaan inna buyuutanaa guryahanagii nebi maxamedow cawratun way faydan tahay cawratun waa baylah cid joogtaayi ma jirto saasay odhanayaan inna buyuutanaa guryahanagii cawratun waa faydan tahay hayru xasiinatin mid oo muxuu ahay dhufaysiya waxba kama qodno oo waxaan ka yaabaynaa caduw cawrka inuu naga xado oo u soo daato inna buyuutanaa cawra way faydan tahay waxaa weeye inna buyuutanaa cawratun guryahanagii waa baylah way faydan tahay ma qarsoono wamaa hiya buu ilaahay yidhi marka subxaana wa tacaala bicawratin cawrana ma aha tu oo baylahana ma aha tu aan muxuu ahay aan asturnayn oon xasiin iyo dhufays aan lahayna ma aha in yuriiduuna ma doonayaan ilaa firaaran waxay nabiga uga codsanayaan inay noqdaan waxay doonayaan in yuriiduuna ilaa firaaran inay cararaan oo jihaadka ay ka cararaan sidaas ayay ka yay ka ayay doonayaan wayasta'dinu waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala wayasta'dinu buu yidhi liistixdaari suurati fi nafsi waxaad mooddaa inagu inaan hadda la joogno maxaa yeele qur'aanka ficil mudaaric buu ka cabiro wuxuu yidhi wayasta'dinu idan bay ku weydiisanayaan fariiqun koox oo minhum wayasta'dinu idan bay weydiisanayaan fariiqun koox oo minhum munaafiqiinti ka mid a annebiya bay idan weydiisanayaan marka qur'aanka sida qisaska cajiibka lagu yaqaano ama inagu intuu ina qaaduu halkaa ina geyni ama iyagu muxuu ahaayey intuu soo raru hadda horteenna keeni sidaasuu ilaahay yidhi wain yuriiduuna ilaa firaaran walow dukhilad haddii la galo calayhim korkooda min aqtaarihaa colkii haddii uu soo galo oo madiinana ay u soo daataan humma su'iluu la weydiisto alfitnata fitnadii inay gaaloobaan oy diinta ka noqdaan humma su'ilu lfitnata la-aatow wahaa way la imaan lahaayeen haddii laga codsado inay gaaloobaan wa an yuqaatilu muslimiina muslimiintana ay la dagaalamaan way aqbali lahaayeen buu ilaahay yidhi wamaa labisuu ma ayna nagaadeen bihaa fidnadaa ilaa qaliilan waxyar ma ogiye si aad iyo aada oo degdega ayay u samayn lahaayeen xaqna ma garanayaan waxaa weeyaan iimaankana ma xifdinayaan diintana ma qabsanayaan maxaa yeele adnaa khawfin wafazac ayay yay ridoobayaan oy gaaloobayaan taasi waa say ku sugan yihiin walaqad xaqiiqee kaanuu waxay ahaayeen caahadullaaha ilaahay inay la ballameen min qablu hadda ka horna laa yuwalluuna inayna jeedinaynin aladbaari inayna daba jeedinaynin munaafiqiintaas waxay ilaahay ballan ugu galeen iyo iyo waxaa weeyaan ballan adag oo dhaar lagu adkeeyey qabla khaswati khandaq intaan khandaq iyo duulaankeeda uuna imaanin iyo nimankaa gaashaanbuurta ah bacda beder bederna uu dhacay inayna mar dambe dagaalka ayna ka carari doonin wa kaana wuxuu ahaaday cahdullaahi ilaahay ballankiisana mas-uulan waa la isweydiinayaa qofkii muxuuay oofiyey iyo qofkaan oofinin waa la su'aalayaa waxaa ku sugan wa kaana cahdullaahi mas-uulan fiihi tahdiidun wa waciid waxaa weeye goodin iyo cagajuglayn xoog leh ayaa ugu sugan markay arkeen ahlu beder wixii ilaahay iyo karaami iyo nasri uu siiyey yay yidhaahdeen haddaan xaadino gaalo lala dagaalamayo lanuqaatilanna waan la dagaalamaynaa sidaa ayay yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow isku soo duuduubo lan yanfacakum alfiraaru carar waxba idiinma tarayo in farartum haddii aad carartaan min almowti geeri haddaad ka carartaan aw ilqatli dhimasho haddii aad ka carartaan wax alla wuxuu cararkaas kordhinayo ma leh saa u sheeg qul waxaad tidhaahdaa yaa ayuha nebiyu lihaa ulaa'i almunaafiqiin haddaad oo doonaya inay ka cararaan dagaalka iyagoo damcaya inay sii joogaan oo nolosha ku dadaalayaan haddaad carartaan cararkaasi cumri idiinma dheeraynayo ajalkii ilaahay inaad ku dhimataan uu idinku qabtayna gadaal looma dhigayo malakumowdna idinkama celinayo wa idan goorta laa tumattacuuna la idinma raaxaynayo ilaa qaliilan waxyar ma ogiye xataa ka soo qaad haddaad carartaan oo markaas ma raaxaysataysaan ilaa zamanan yasiir wakhti yar unbaad raaxaysanaysaan maxaa yeelay malaku mowdku qof walba oo nool wuu u imaan doonaa marka inta aad joogtaan waxaa wuuba iska yar yahay sidaa daraaddeed baa waxaa mahmaah lagu yidhaahdaa waman lam yamut bisayfi qofka aan lagu aan seef ku dhimanin iyo jihaad fii sabiiliillaahi maata bikayrihi si kaluu isaga dhintaa qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow man kumaa man daa keebaa alladii kii uu yahay yacsimukum idin waardiyaynayo min allaahi ilaahay ilaahay yaa idinka mancinaya in araada bikum suu'an idinkoo guryihiinna joogo hadduu xumaan idinla doono yaa idinka waardiyeynayaa ow araada bikum raxma hadduu naxariis iyo gargaar iyo inaad baaqi ahaataan uu qadaro yaa idinka qaadaya walaa yajiduuna ma helayaan lahum iyaga min duuni illaahi ilaahay sokadiisa weliyan mid la kaalmaysto walaa nasiiran mid wax u gargaaro ma helayaan ilaahay sokadiisa mujiirun walaa muqiisun ma helayaan qariib oo nin u dhowo anfaco ma helayaan qad yaclamu allaahu ilaahay wuu og yahay waa nimanka oo haddana iskaga iskaga soo kaca iyo aynu soo marnay oo muxuu ahay yaa ahla yasriba laa muqaama lakum farjicuu kuwa uu yidhi kuwaas weeyaan marka ilaahay wuxuu yidhi qad yaclamu allaahu ilaahay wuu og yahay subxaanahu wa tacaalaa almucawiqiina kuwa qad yaclamu allaahu ilaahay wuxuu og yahay almucawiqiina kuwa cacaabbiyo kuwa cacaabbiyo oo negeeyo dadka qad yaclamu allaahu ilaahay baa og almucawiqiina kuwa cacaabiyo oo minkum idinka idinka mid a waa munaafiqiinta weeye oo dadkii waxaa weeye dadkii oo waxaa weeye rabay inay dagaalamaan dagaalka ka celinayo yucawiquuna annaasa cani iljihaadi wayasuduunahum can sabiili illaahi ka celinayaan iyo waalqaa'iliina kuwa odhanayo liikhwaanihim walaalahoodii waxay ku odhanayaan gaalnimada iyo munaafiqnimada walaalo ay ku ahaayeen halumma ilaynaa annaga noo kaalaya oo waxaa weeye iskaga dhaafa nebi maxamed iyo asxaabtiisa ama ha dagaalameen ama ha halaagsameen say dooni ha yeeleene iskaga kaalaya saasay odhanayaan waxaa weeye ceebtooda fiiri walaa ya'tuuna iyagu mana tegayaan alba'sa dagaalka ma xaadirayaan ilaa qaliilan waxyar ma ogiye waxaa weeye dagaalka ma tegayaan markay tagaan istustus iyo hala idinka maqlo weeye maxaa yeelay qof oo dagaalka ha tegina leh sidee buu dagaal u samayn ilaa qaliilan liqaradin khabiis ulajeeddo xun bay leeyihiin marka dagaalka ma yimaadaan ilaa wax yar ma ogiye mu'miniinta ayay la baxayaan iyaga oo raba inay mu'miniinta u muujiyaan inay dagaalamayaan mana arkaysid inay dagaalamayaan ilaa wax yar ma ogiya waa haddii loo dhibaato geliyo hadday dagaalamaanna waa istustus ashaxatan waa kuwii bakhayl ah calaykum korkiinna bilmawaddati waashafaqati waannusxi yay idinkala bakhaylayaan ashaxatan waa kuwii bakhaylo ah calaykum korkiinna waxay bukhalaa'a calaykum bilmawaddati waashafaqati waannusxi mu'miniinta intii lagu yaqiinay oo inay isu naseexaan isla taliyaan inay isu caloolnugnaadaan inay isjeclaadaan intaasoo dhan idinka waa idinkala bakhayliyoo khayr idinlama rabaan fa idaa jaa'a alkhawfu dagaal haadaa wabillaahi tawfiiq cashirkeenniina halkaa ha inoo joogo